Maranatha Shalom.
Baruch Hashemeinu,
Maranatha Shalom.
Baruch Hashemeinu,
Angu taliyom.
Utalin meysi,
Adigu itali wala.
utalin maayo,
aad u wanaagsan dhegaystayaal halka aad naga dhegaysanaysaan waa ceegaanka radio com dhegaystayaal maanta waxaan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay aqoonyahan axmed cabdicasiis warsame oo aanu kala yeelanay arrimaha cakiran ee ku soo siyaaday gobolka sool axmed waxaanu wax ka weydiinay sababaha keenay in beesha jaamac siyaad ay laba garaad isku maalin go'aana shubtaan waraysigiina waxaa idii qaaday anigoo ah xuseen fi waana kanee kusoo dhowaada bismillahi raxmaan raxiim axmed kusoo dhowow ceegaag waa mahadsantaha xuseen axmed waxaan la soconaa in laba nin oo walaalo ah loo calami saaray boqortooyadii jaamac siyaad boqortooyadaas oo uu ka geeriyooday allah u naxariiste garaad ismaaciil ducaale labadan wiil oo ah laba wiil oo walaalo ah oo shalayto midna lagu caleema saaray yagoori midna lagu caleema saaray caasimadda laascaanood maxay ku dhacday baad isleedahay arrintan iyada ah
xuseen arrintaasi waxay ahayd arrin maaragtay runtii inoo dhacday waxaa u sababana waxa weeye muddo hadda laga joogo sanad ayaa qolyo qurbaha jooga lagu dadka qurba joogta ah janacsiyada baa waxay arrintaas soo jeediyeen in ninka la yahdo jaamac oo ah ninka sidan qiyaasayo da-da shanaad ilmo garaad ismaaciil ah inay u garteen in laga dhigo garaadka qolyahaasna sidaanu markii dambe ka war helay waxaa arrintooda ka dambeeyey qolyo maaragtay aan runtii beeshaba ahayn oo ay ugu horeeyaan qolada la yahdo badbaadada raggaas iyagoo maaragtay ku socda fikran fikirkooda ahayn ayay arrintaan noola yimaadeen kadibna annaguna waxaanu ku nidhi arrintaas dadka qurba joogtaa arrin u taalla maaha waxay u taallaa hawshaasi dadka dhulkii joogay iyagaa qofkay rabaan maaragtay garaadnimada maaragtay oo xulaya markaa dadka aan loo daayo arrintii sidii lama yeelin waa la isdhiga tiray hawshii waa la iska watay waxaa la galay maaragtay in sidii loo diyaar garoobi lahaa sidii ninkaa looga dhigi lahaa garaad si khasaba dhulkii baa la tegay oo laga hawlgalay si kasta oo dadkii dhulka joogay maaragtay loo bedeli karay fikirkooda iyo waxa lagu soo jeedin karay waa la sameeyey waxaanu soo jeedinay in ilmo garaa ismaaciil la isu daayo oo iyagu ay wada hadlaan inna soo xulaan waa la diiday oo inay iyagu isu tagaan waa laga diiday marka arrintaas markii sidaa u dhacday dee aakhirka waxay noqotay dadkii inay laba fikrood ku kala qaybsamaan qoloba inay markaa dhinacaan ku shaqato dad badanna dee maaragtay ay runtii iskaba maarata haddaba axmed labadan caleema saar keebaa saxsan ama ay dadkuba rabaan
waxa weeye horta waxaa jirtaa shuruudo ay garaadnimadu ku ansaxayso ama caleema saar ku ansaxayo sida wax kasta oo la sameynayaaba ay uleeyihiin shuruudo marka koowaad marka la dhaxlayo garaadnimo ama boqortooyo qofka dhaxlaya waxa weeye waa wiilka curad ka allah ilaahay u naxariistee la bedelayo marka cabdirashiid wuxuu ahaa curadkii garaad ismaaciil jaamacna waxa weeye wiilka shanaad inuu yahay baan qiyaasaya ama afraad laba shuruudda labaad oo garaadnimada ku ansaxaysa waxa weeye waa in lagu caano shubaa oo la geeyaa garaadka cusub goori dooxada casuura oo ah meeshii garaad ismaaciil ilaahay u naxariista lagu caano shubay meeshii loo yaqaano gubka garaadka marka cabdirashiid halkaasaa la geeyey jaamac waxaa la geeyey laascaanood meel xaruntii guulwadayaasha iyo jeelkii iyo stationkii iyo sekadii bilayska meel dhexdooda ah marka waa waa laba meelood aada u kala duwan shuruudda afraad waxa weeye caanashubka lagu caanashubayo garaadka in caanahaasi yihiin caano ka yimaada ama laga soo liso hal caano badan oo khayr qabta oo dadka deegaanku leeyihiin oo ay leeyihiin weliba reer een, lagu yaqaano inay yihiin dad xalaal quudataa oo aan looga baqaynin inay wax xaaraan een, ay soo galeen een, marka cabdi caanaha lagu shubay halkaasaa geelii dooxada casuuro joogaya laga keenay een, jaamac hirikaan caana ah oo meeluu ka yimi aan la garanayn baa lagu shubay een, tarsanaad waa inuu caanaha ku shubaa mudanka een, jaamac siyaad ee, taasna waxa lagu sameeyey dooxada casuura arimasaar ka dhacay marka waxa weeye iyada oo maaragtay kii saxsan iyo kii khaldanba iyadoo aanba micnaha hadda lagu hormurmaynba baa waxa weeye shuruudihii ay garaadnimada iyo calaamisaabku ansaxayeen een, waxa waa lagu buuxiyey tii ka dhacday een, meesha la yidhaahdo casuura een, tan kalena lalama iman ee, dadku waa lagu kala qaybsan yahay kulley dabcan een, qaarba nin bay taageersan yihiin een, laakiin shuruudihii garaadnimada een, meelna waa buuxsan meelna ma buuxin xitaa haddii een, hadda dib la isugu celiyo oo la yidhahdo mid ha lasoo xulo haddii cabdirashiid lasoo xulo oo laysku raaco isagu shuruudihii waa la yidhi haddii jaamaca laysku raaco waxay noqonaysaa in mar mar labaad caanashubkii la mariyo oo meeshii la geeyo Een, haddii nin kale la keenana inuu shuruudaha isaguna maraya noqonaysa haddaba axmed in cabdirashiid maadaama uu isagu yahay curadkii in dhaxaltooyadan isagu leeyahay in maxaad is leedahay waa lagu diidan yahay
Een, xuseen waxa weeye een, arrintani waa arrin dhaqan laga kaxeeyey oo la siyaasadeeyey Een, waxyaabaha lagu eedeynayo cabdi waxaa kamid ah inuu maaragtay somalilan yahay inuu riyaale een, maaragtay maruu ingiriiska yimi ugu tegey oo isla sawiray waad aragtay oo mar kasta oo qolyahan cabdirashiid kasoo horjeeda ay meel wax soo gelinaya wax soo geliya sawirkiisa isagoo riyaale la taagan marka macnaha eedda loo hayaa ee ugu weyn waa eeddaas Een, dhaqan iyo siyaasadna waa kala duwan yahay oo een, dee garaadku laftiisu waa qof bani aadam oo waxaa laga yaabaa maarata marba inuu siyaasad raacsan yahay waa caadi way dhacdo oo hadda ka hor hadda ugu mareyso garaado dhubaato badan baa jira oo qaar ba maarata mar somaliland mar puntland marba dhinac raacsanaa Een, mid labaadka dee dadku siyaasadda waa ku kala qaybsan yahay marka een, jaac siyaad qaar baa jira somaliland qaar puntlandaa jira qaar fikrado kala qabaa jira marka dee khasab ma aha qofku inuu maarata adiga kula fikrad noqdo Een, dadku waa kala duwan yahay oo qof walba fikrad bay qabtaa marka garaadka dee ninka noqonayaana dadka qof kamid unbuu noqonaya laakiin waxa weeye muhiimaddu waxa weeye inuu isagu marka uu dadkii si maarata dhexdhexaada oo garaadnimo ah uu ugu dhexeeyo Een, meesha dee jago ma aha een, een, cid xukunta oo cid u taliso oo siday doonta yeeli kartee oo waa iska maarata wax muurada oo magaca ummadda uun iska huwo weeye laakiin talada dadka kalaa leh in axmed in waxaanu aragnay baaq ay ku saxeexan yihiin guddi jaamac siyaada oo qurbaawiya ama qurbaha d- in dadka ku nool ah haddaba maxaa ka jira in baaqaas Een, xuseen baaqaasi muxuu ahaa ma baaq lagu taageerayo baa mise waa baaq lagu taageerayo garaadnimada jaamac oo lagaga soo horjeedo in garaadnimada in cabdirashiid in cabdi em, cabdirashiid yes Een, waxa weeye een, waan arkay anigu baaqa waan arkay Een, runtii marka ugu horeysa waxa weeye horta guddi jaamac siyaada oo qurbaha ah oo een, kolley anigu aan ogahay ma jirto Een, guddi baa jiri jirtay dhowr sanadood ka hor Ee, guddigiina iska khilaafaad iyo waxbaa ku yimi oo waa lagu kala tegay Een, dadkan meesha ku qoran eh, waan arkay waa ilaa xumaanaya labaatan nin meelahaas inay ahaayeen Een, lix nin oo kamida een, ninka maqaalka meesha soo qoliyey eh, waa wiilalo adeer adeer u yahay Een, inta soo hadhayna waxa weeye een, rag een, ay ka mid yihiin qolyaha hadda ku sheegayo qolyaha een, maaragtay badbaadada ka tala qaata oo loo abuuray burburinta ee, beesha jaamac siyaad Een, baa kolley madax u ah oo ka muuqda Een, dad kale een, na waa ku jiraan oo kolley dadku dad wada dad wada xun lama wada oran karo laakiin xataa waxa ku laga yaaba inay ku jiraan qolyo aan warba uhaynba ama magacooda meesha la iska soo qortay ama dee waxa meesha ka soo aan runtiiba war uhayn waa iyana waa dhici kartaa Een, annagu tusaale ahaan markaan kaaga soo qaado haddaanu nahay reer Canada annaga guddoomiye waxaa noo ah nin la yidhaahdo cabdilaahi axmed cadaad oo degan magaalada toronto marka guddiga meesha lagu soo qoray waxaan aan odhan karaa inuu yahay guddi runtii aan jirin de waa laga yaabaa koox gaar inay dee waxaynaan ogeyn iyagu ay samaysteen laakiin kolle wax lagu sheegi karo guddi jaamacsiyaed maaha in haddaba in axmedow maxaad usoo jeedinaysaa beelaha dhulbahante iyo beelaha soomaaliyeed ee deriskeennala ah
xuseen runtii su-aashaasi waa su-aal maaragtay aada u wanaagsan waxa weeye waxaan usoo jeedinayaa meeshan waad aragtaan oo khilaaf baa ka jira dadka muslimkaana weliba dee ehelkaana hadday saciyaan waxa wanaagsan maaragtay in dhexdhexaad laga noqdo wanaag mooyaan xumaana maaragtay lagu biirin oo dadka lasii kala fogeyn qofkii wanaag ka talinayaana inuu dee inuu dadka dhex galo iyo inuu soo dhaweeyo inuu ka shaqeeyo inuu kala fogeeyo ama dhinac raaco maaha in la siyaasadeeyana maaha waxaanan idiin sheegayaa ama u sheegayaa dadka beelaha soomaaliyeed ama dhulbahanti halkan ka dhagaysanayaa waxaanu aragnay qolyo maaragtay teeniyada soo diraya teeniyadaha lasoo diraya uun de waxaan u qaadanay inay tahay xumaan iyo kala fogeyn beesha uun dhexdeeda laga wado qolyaha matalan waxaan arkaynaa tusaale ahaan qolada cabdi garaad oo bayaan rag badan magacooda ku qoran yahay soo qortay oo le jaamac garaadan maarata u tahniyadeynaynaa arrintaas waxaan qabnaa inay tahay arrin gafa runtii waxaan qiyaasayaa inaanay sida loo soo qoray ahayn oo lagaba yaabay dad badan oo meesha ku qoran inaanay arrintaa kaba warhayn haddii arrintaas aanay jirina waxaanu ka codsanaynaa beesha cabdi garaad inay arrintaa bayaan ka soo saaraan oo maaragtay arrintaasi ay tahay arrin aanay maaragtay wada qabin haddii kale waxaan u arkaynaa arrin gefa oo beesha ganacsiga lagu sii kala dilayo qolyaha kalena waxaanu maaragtay waxaanu uga digaynaa inayna iyaguna saas kala samayn oo dadka kala raacin oo dadka isku dinan sii kala taageerin haddii markaa maaragtay ama ha noqoto reera ha noqoto ama ha noqdeen websiteyada ama ha noqoteen shaksiyad ama kooxo iyo ururo ciddii markaa dee arrimaha beesha soo faragelisa oo beesha xumaanteeda ka shaqaysa dee ha ogaadeen oo hadhow yaanay iyaguna cabanin waayo dee haddii la is nabadgelin waayo waxbaa la iska sheegayaa waa lasoo hadal qaadayaa waa inay iyagu ogaadaan oo hadhow aanay caban marka iyaga wax laga sheego marka garaadadooda wax laga sheego marka beelahooda wax laga sheego marka shaksiyaadka wax laga sheego iyaguna hadhow ha ogaadeen oo arrintaas hadhow iyay ka cabanin waana arrin aanu beeraha oo dhan soomaali dhulbaanta cid walba waa arrintaas waa arrin aan ujeedina wanaag wixii dadka ku dhex galay oo ku gala wixii xumaan iyo kala raacis iyo kala taageerid ahna dadkii wada waxaan leenahay joojiya arrintaas waa hagaag axmed in haddaba maxaad tala ah oo- oo aad usoo jeedinaysaa in beeshaada jaamac siyaad ama beesha jaamac siyaadba guud ahaan siiba labada garab ee labada garaad ku kala caana shubtay
waxaan usoo jeedinayaa runtii arrintaas arrin aan loo baahnayn bay ahayd waxaan kula talinayaa in dadku isku soo noqdo in la wada hadlo in waxa khilaafaadka ee jira in la xaliyo in cid waliba ay tanaasubaad samayso oo maaragtay qof waliba qofna uusan ku fekerin in ilow ilow wax walba si isagu rabo uu maaragtay ku hirgeliyo in arrintaa la xaliyo in dad maaragtay beesha dhexdooda oo maaragtay saaxibul caqli oo waxaan aan ku dhex jirin in arrintaa loo saaro in arrintaa xal maaragtay loo keeno labada maaragtay rabba maaragtay ay iyaguna ku dadaalaan sidii arrintaa ay ufuudan lahaayeen oo arrintaa xal loogu gaadhi lahaa waxaan kale oo guud ahaanba beesha ku bogaadinayaa runtii inkastoo ay laba maaragtay meelood ay kala mareen haddana dimuqraadi cid waliba micnaha qofkay rabtay maaragtay bay wax ku shubtay waxayna arrintaas maaragtay baajisay xumaan ama colaad dad badani ay oo ay la rabeen oo islahaayeen maaragtay beesha dhexdeeda dagaal baa ka dhacaya ujeedadii laga dhacaayo waxba markii hore loo soo abaabulina arrintaasay ahayd iyadana maaragtay runtii waan ku bogaadinayaa inkastoo ay khaladaad jiro haddana maaragtay in wax ka weyn oo la filayay meesha ka dhacaan iyaganayna baaqdeen marka ayaga waxaan ku taloonayaa in wanaagga loo soo leexdo in aayaha beesha laga tashado wixii dadka kale iyo dadka tolkaana maaragtay iyagana waxaan ka codsanayaa inay wanaag iyo tulnimo iyo muslimnimo inay dadka ku dhex galaan oo wanaagga laga shaqeeyo cidina aanay maaragtay waxyaa hadda aan waxna taraynin dadkana sii kala fogeynaya maarata inaan lagu kicin in la iska ilaaliyo dadka maarata dadka sida maaragtay uu yar wax u gelinayo oo ama dadka warmaqabtada ah wax u hoosgelinaya oo maaragtay ku ciriiriyaya inay maaragtay labada dhinac kala raacaan sidaasaan maaragtay beeshana ugu rajaynayaa in ilaahay toobadda waafajiyo oo wanaag ku dhammaata arrintaas waa hagaag axmed aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waraysiga aadna siisay
mana wada tashano
wada tashanmayno